magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhacay dab lixaad leh kaasi oo burburiyey gebi ahaanba goobihii kaydka shidaalka ee maamulka gobolka waxaana gebi ahaanba goobtaasi ku baaba'ay dhammaan wixii yaalay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe cali cusmaan ciiley ayaa u waramay wariyahayga ismaaciil xuseen farjar
bismillah alxamdulilah khasaaraha ka dhacay halkaas aada ayuu u ballaaran yahay waa meeshii xarunta gobolka shabeellada dhexe ee degmada jowhar lagu iibinayay shidaalka inta hadda aanu maaragtay ilaahayna ku soo aragnay waa konton tillaabo isku weer ah oo ay yeeleen maaragtay shidaalkii kutenerooyin loogu talagalay boqolkiiba sagaashanna waa bas beeshay alxamdulilah dibkaas wuxuu u bilowday markii ay ahayd saacadda toban saac iyo rubi oo maalinimo wuxuuna naga soo gabagaboobay laba saac iyo rubi oo habeennimo haddaan ku weydiiyo maxaa keenay markaa dabkan muxuu ka dhashay bal ilaa hadda ad ogtihiin walaal sida aanu hadda wararka hordhaca ku helayna kuteenarada shidaalka mid ka mid ah oo ay ku jireen fiistooyin baasiin ah ayaa mid ka mid ah qaraxday iyadoo lagu jiro xiliyadii kuleylaha ee roobabka bilowga ay yihiin shidaalkan uu ahay mid kuteenar ku jira ayaa maaragtay fuuskadaas qaraxday sida aanu wararka ku helayno kadibna waxa uu qabasiiyey kuteenaradii ku dhabaa sidaas ayuuna ku bilowday dibka sida aanu wararka hordhaca ku helayno wixii baaritaan ena insha allah maamulka gobolka waa uu ku jiraa dib ayuuna kasoo sheegi doonaa marka khasaare maxaa ilaa hadda ad ogtihiin oo intaa dabku socday ka hor intaan la damin ka dhashay kasukow hantida aad sheegteen shidaalka u badan ee goobta ku waxyeelooday walaal khasaaraha aada ayuu u ballaaran yahay goobtii shidaalka ee xarunta gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar boqolkiiba sagaashan waa bas beeshi baan ku leeyahay waa baaba'day khasaare hantiyeed oo badan ayaa jira dib bilowday toban saac iyo rubi ilaa laba saac iyo rubi habeenimo socdina hadda khasaaraha uu geysan karaa waa dareemi kartaa gurmad ballaaran oo maamulka gobolka iyo shacbiga ku nool gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar ayaa maaragtay intaasu geersiin maayn intaasu waa ka ballaaran lahaa wuxuu gaari lahaa hataa xaafadaha maaragtay ku hareereysan meesha lagu gada shidaalka markii aanu gacmaha isfarsanay oo aan cagaf cagafyadii maaragtay degmada ay laheyd oo dhan iyo maaragtay shacabkii iyo ganacsatadii iyo maamulkii iyo ciidamadii qalabka sidii ee ammaanka sugay isugu tagnay ayaan waxaanu ku guulaysanay marka inaan go'doomino qeybta uu ka socdo dibka maadaama fuusfitooyinka naftada ee ama baasiinka ay qarax fara badan samaynayeen si dhaqsiya fooda waa loo gelin waayo laakiin waxaanu isku daynay meelaha ku dhow dhow inaan maaragtay waddooyin waaweyn ka jeexno si aysan dhismaha kale u qabsanin alxamdulilah ilaahay ayaanu nagu guula qalabyada aan adeegsanaynina waxaa kamid ahay baldoosare iyo iyo saambaalayaal iyo baabuurta loo yaqaano isku rogayaalka oo ay iidnoo daldalaayay waan gartay alxamdulilah marka ilaahay baa nagu guuleeyay marka waxaanu rajaynaynaa insha allah in hadda khasaaro nafeedna ma jira oo na soo gaaray maadaama wakti habeen ay aheedna waxyaaba yaryaroo naga qabsanayna jiraan waa iska suuragal laakiin wax hadda na soo gaaray meesha goobjoog ayaanu ahayn markuu bilaabanayo shilka ilaa uu ka dhamaadana ma jiraan goobaha shidaalka waxaa la sheegaa inay aada u dayacan yihiin magaalada jowhar markaad eegtid inna ma leedahay dabdamis ama qalab loogu talagalay ama say doontaba ha ahtee dabab haddii sidan oo kale u kici karaan walaal maya maya gobolka waxaad ogtahay muddo fara badan ayaa nimanka cadowga ah oo horumarka bulshada ummadda soomaaliya u diidan gacanta ku hayeen muddadii koobneed oo labada sano iyo jeedka maamulka gobolka shabeellada dhexe ee gacanta uu ku hayna ma jirin wax dhaqaalo rasmiga oo asaga uu wax ku qaban karo iskaashi badan oo ay samayn lahaayeen dadkaanuna waxaa la haray fatahaado oo aada ogtahay la tacaalaya muddo badan iyo abaara haddana ku xigsaday oo dhulka meyga a dhibaato ku hayo marka ma uu suuro gelin ayaga hadda awoodooda inay wax ku iibsadaan laakiin gobolka waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo in uusan lahayn wax dibdamis ah muddo badanna waxaan ugu baaqnay dawladda dhexe iyo sharakadaha waaweyn sida hormuudda inay maaragtay na soo gaarsiiyaan dibdamisyo balse waxa ugu horeeya oo aan ku maaragtay ku fikirayna inaan helnana hadda waa dibdamisyadaas insha allah haddii allah awood na ogolaado haddaad si kooban u tidhahd yaa ka qayb qaatay gurmadkan ka sokow shacabka iyo maamulkiina gobolka yaa kaloo ka qayb qaatay shaan waxaa ku sugan waa maamulka gobolka shabeellada dhexe qaybihiisa kala duwan heer degmo iyo heer gobol shacabka ku nool gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar ganacsatada nimanka loo yaqaano ee shirkadaha iyo ngo-yada ciidamada kuwa booliiska iyo militariga iyo laba sugidda kuwa amisom oo aanu maaragtay xagga ammaanka iska kaashano oo ayaga hadda wax qalab ee aanu nagu taageerin laakiin nagala qeyb qaadanaya ammaanka inay wax nagala sugaan marka intaas ayaa iska kaashatay alxamdulilah ilaahay baana ku mahadsan waana ku guray ilaa haddana goobihii ay ka dhaceen shilalkaasi ee dabka ka dhacay iyo iyo guud ahaan afarta xaafadood ee degmada ay ka toogan tahayna ammaankooda si waxa uula wareegay ciidamada kuwa nabadsugidda iyo booliiska iyo militariga oo iskaashanaya marka ma jirta cid gaar ahoo kaloo gacan naga siisa
kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe cali cusmaan ciley oo u warramayey waryahayga ismaaciil xuseen farjar